caano naaska aada iyo weliba ye-ataa cuntadan kafaylee la sii karo owlaada haanas oo haddii iyaalka sifayliya oo niignuugna yonagadayan haanoon ku dhisanayna dhanka maskaxadayo weliba jirkaba haano ku mida dhakhaatiirta koolgalaasa xarumo hooyadii dhallaanka ee degmada dhuublaya kuwarbiyan muhiimada owlaadaya englata in sifayliya ognuugan caanada naaska aada iyo weliba walyaabo islamarkaasaytii ku difaaca koran caanadaas aniga magacay waa deeqo waxaan ka shaqeeyaa mc aj bosnia naasnuujinta faa-iidadeeda waxaa ka mid ah ka hortaga difaaca ilmaha oo aada ugu adkaada weliba naasnuujinta waxay usii fiicantaha hooyadu markay ilmaha ay dhasho marka ugu horeysa waa in loo sameeyaa dambarka si loo siiyo dambarkaas cunugaas haduu helo caafimaadkiisa wuxuu noqonayaa cunug caafimaadkiisa uu aada u fiican yahay naasnuujintana waxaan wada ognahay hooyadu haddii ay lix bilood oo consecutifa ay cunugeeda ay siiso naaska in ay faa-iidooyin badan ay u leeyihiin sababtoo ah cuduraday ka difaacaan waxay ka hortagaan wax alle wixii markaas ilmaha soo hujuumo oo cuduro ah ayagaa difaac u noqonaya naasnuujinta hooyooyinka magaalada dhobleyna waxaan ku boorinayaa in ay lix bilood oo xiriira ay nuujiyaan ilmahooda insha allah badan baa ka imaan kara ilmahaas oo uu ku dhaco cuduro cudurada faafa sida jadeecada sida shubanka shuban biyoodka oo hadda sida badan magaalada ka socda waxaasoo dhan waxaan u adkeysan karin cunugii aanan naas helin naasnuujinta faa'iidooyin badan ayay u leedahay cunuga iyo hooyadaba marka hore cunuga naaskala nuujiyo oo waxay samaynaysaa difaaciisa jirka ayay xoojinaysaa si oo cudurada iskaga difaaco shubankana waxbay ka taraysaa oo ma shubmaayo cunuga haddii naas si fiican loo siiyo hooyadana maxaan ku rahdaa in xubnihii markay dhalaysay maxaan ku rahdaa u kala jiidmay dib iskuga soo noqdaan bay sahlaysaa cunuga naas nuujintiisa xanuuno badan oo haddii naaska laga nuujin uu ku dhici lahaa way ka badbaadinaysaa cunuga markuu nuugo naaskiisa marka faa'iido badan buu leeyahay cunuga naaska la siiyo marka hooyooyinka waxaan ku wacyigelinaynaa inay siiyaan naaska caruurta